bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo idaacadda isnay qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dugsiga farsamada gacanta intersom oo dhalinyarada magaalada jowhar ka taageera barashada xirfadaha gacanta maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo cashe sharaf u sameeyey qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala deegaanada hirshabeelle waxgaradka tuulada duuray dumis ee duleedka jowhar oo gurmad caafimaad ka dalbaday maamulka hirshabeelle xubinta sarifka suuqyada ayaad ku maqli doontaan akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah askar jiifatay goobaha baabuurta la dhigo oo lagu abaalmariyey buskad laga keenay aqalka cad ee mareykanka
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shaacisay in caabuqsidaha koronafirus sidoo kalena loo yaqaano covid tobani sagaal uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah koronafirus waa fayrus ku dhaca neefmareenka kaasoo si fudud ugu gudbi kara xiriirka dhow qaad tallaabooyinka soo socda maalin walba si aad isaga ilaaliso faafitaanka dhammaan cudurrada ku dhaca neefmareenka ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo mar kasta ku dabool afka iyo sankaba tiish marka aad qufacaysa iyo marka aad hindhisayso ku rid tiishka weelka qashinka oo xidhan iskana dhaq gacmahaaga ha taaban indhahaaga sankaaga iyo afkaagaba si joogtaa u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto ka fogow inaad xidhiir dhow la yeelato dadka xanuunsan joog gurigaaga haddii uu cudurka kugu dhaco la soco inaad leedahay calaamadahan sida qandho qufac iyo neefsiga oo adkaada haddii aad isku aragto astaamahan caafimaad raadsi kaalmo caafimaad oo degdeg ah xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yareynta halista qaadista xanuunka koronafirus xogtan waxaa idiin soo gudbinaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o
dhegeystayaal intaad maqasheen waa qodobada warka habeenimo kuwooda ugu door karoon haatanna kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aan ku horeeya dugsiga farsamada gacanta intersom ayaa dhalinyarada magaalada jowhar ka taageera barashada xirfadaha gacanta warbixintaasi waxaa nooga diyaariyay cabdiweli axmed hilowle dugsiga intersom waxa uu ka mid yahay iskuullada ku yaala magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle kaa oo ardayda lagu baro xirfado kala duwan oo ay ka mid tahay farsamada gacanta qaar ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuulka oo la hadlay idaacadda isnay ayaa ka warbixiyey xirfadaha kala duwan ee ay ka bartaan dugsiga intersom magaceyga waa hani cabdulaahi waxaan dhigtaa iskuulka tababarka ee intersom waxaan ka bartaa ani ahaan xarqaanka farqi weynaa u dhexeeyo markaas makiinada xarqaanka xataa maaquunin hadeertaane waa issasaari karaa dharka waa ku talan karaa haa way jiraan diraacyo caadi ah saakooyin israawiilo xijaabo shaatiyaal magacayan waa maxamed cumar maxamed oo dhigto ishoolka intersom waxaan bartaa mobel iskuulkan waxaan kusoo biiray bishii agoosto sideedeedii markaasaan kusoo biiray wiilal oo saaxiibayaashii ayaa dhii jira meesha iga wareeyey wiilashaasa igu dhiirigeliyeen iskuulka inuu sifiican yahay waa ii sheegeen anii magsiyeeran waa soo dabagali ade muddo ad laba bir camaluuta iskoolkii usoo noqnay kadib waa ahayn iskoolkii alxamdulilah iskoolka ujeedada umaada waxaa waaye inaan wax barto hadda maasha allah mobile ayaan bartaa kuwa markii imaanaya waxba ma aqaanin hadda laakiin alxamdulilah terson waa iskuul fiican ani kuwa markii imaanaya meeshaan waxaan makaseyna mobile samays laakiin hadda mobel waa sameyna waa kal fura sidiisii horaan ka dhigaa mobelkiis walaabo waa samey karaa alxamdulilah ilaaha ii fududay dhinaca kale maamulaha dugsiga cabdiqaadir axmed saalax ayaa ka sheekeynaya heerarka waxbarashada dugsigan wallaahi heerarkiisa waxbarasho aad iyo aad ay u kala duwan yihiin waa ani koley ardadan hadda dhowr sana aan waxbaraynaa ardada sanadkan aa ku saddexa inta hadda aan waxbarayno marka dhowr waxyaabood oo kala duwanna oo lagu kala bartaa oo farsamada gacanta ka mid ah wallaahi hadda waxaan barnaa afar nooc aan kala barnaa oo kala duwan ee ay ka mid tahay gabdhaha qaarkood iyo wiilasha qaar ayaa barta harqaan qayb kaloo wiilasha ah waxay bartaan carbenteriga wax loo yaqaano ama faryaamada waxaa kaloo jiro arda kale oo barato mobile repairinka sida loo sameeyo mobeelada qayb kaloo electric ah jirto oo farsamada korontada oo kale sida guryaha korontada loo geliyo kale ayaa jirto saddex afartaas qayb aan wax barnaa wallaahi dhowr qayb ayaa ka qalanjibisay hadda waxay tahay dufacadii afraad hadda marayna inta ka qalanjibisay inta badan dhallinyarada magaalada jowbhar iyo kuwa tuulooyinka jowbhar hoos yimaada ku nool ayaa ka faa'iidaysta xirfadaha kala duwan ee uu bixiyo dugsigan farsamada gacanta intrasom ee magaalada jowbhar maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa casho sharaf u sameeyey qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala deegaanada hirshabeelle warbixintaasi waxaa nooga soo diyaarisay maryame sheekh cabdi kulankan casho sharafta ahaa waxaa soo qabanqaabiyey maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar waxaana kasoo qeyb galay qaar kamida wariyaasha ka howlgala warbaahinta deegaanada maamul goboleedka hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka socotay heer degmo iyo heer gobol cashada kadib waxaa hadallo kooban kasoo jeediyey gudoomiyaha saxafiyiinta gobolka shabeellaha dhexe ibraahim cali nuur isaga oo ku ammaanay hay-adda samo tababarka afarta maalin socday ay soo qabanqaabisay iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo isna uga mahad celiyey sida wanaagsan iyo isdhexgalka maamulka iyo saxafiyiinta hirshabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexe ba runtii maamuuskan iyo casho sharaftan runtii waxaan filayaa dalada warbaahinta soomaaliyeed ee sooma sidan oo kale waxay soo mareen dhowr magaalo oo ah caasimadaha dowlad goboleedyada kale ee dalka ay ku shaqeeyaan ayagoo sidoo kale gaarsiinayay saxafiyiinta halkaasi ku sugan tababarkan noociisa ah waxaan filayaa in maamulka gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle runtii maamuuskan weliba cashadan uu u sameeyey in sidan oo kale aysan ka dhicin magaalooyinka kale ee soo mareen saaxiibadeen runtii waan kaga mahadcelinaynaa maamulka gobolka sidoo kalena sidaan hore u sheegay wada shaqaynta wanaagsan ee maamulka uu la leeyahay saxafiyiintana runtii waa mid aan hore u sheegay oo ah mid wanaagsan idan aan kaga mahad celinayno anigoo ku hadlaya dhammaan saxafiyiinta ka howlgala gobolka shabeellaha dhexe waxaan rabaa in aan mahad celin ballaaran aan sidoo kale u jeediyo dalada warbaahinta soomaaliyeed ee sooma sidoo kalena aan fariin u diro daladaha iyo hay-adaha kale ayagana ka howlgala gudaha dalka soomaaliya in ay ku daysadaan sooma siday ugu soo noqotay magaalada jowarne inay ayagana ugu soo noqdaan waxaana sidoo kale goobta hadallo kooban kasoo jeediyey oo u badan mahadnaq gudoomiyaha ururka saxafiyiinta soma maxamed cismaan makaraan iyada oo ay kasoo qeyb galeen isaga oo ku guubaabiyey saxafiyiinta iyo weliba maamulka in laysu dhimriyo islamarkaana ay ka dhexayso wada shaqayn wacan gabagabadii waxaa goobta dardaaran iyo hadallo ka muuqatay farxad kasoo jeediyey gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meere makaraan oo ugu baaqay wariyaasha inay ka faa'iidaystaan tababarkan kuna dabaqaan shaqadooda
qaarka hadda maaragtay uun caasimadda nala joogaa xoogaa nagu dhow balcadoo haatay maaragtay shabeellaha dhexe ka tirsan waxaa la yaabaa inay haddii ay intay maa tagta ay soo safrayso hiiraan waaba kasii darantoo diyaarad in la soo raaxay naqaysaa marka saxufiyiinta jooga hadda caasimadda intaas la joogno ayagana waxaa maleahaa muugtahay hadda ka hor saan oo kale ma dhicin marka waxay is leeyihiin goormo maaragtay mas-uuliyiinta oo hay-addiina madaxeeda loo sameeyey isleeyihin idinkuna wakti allaal waktigaasiiyaan isla sheekaysanaa rabnaa maamulka iyo annaga ama qadaha naloo sameeya ama casha naloo sameeya isla sheekaysan waa idin furanta idinku laftiin haddaad hashib iska tiraayno iska dhigtiin laba oo maaragtay dad kale ajaaniba camal aad nolo dhaqatiin mogto kale fogaashada intaasaa keenayso laakiin maamulka waxaan rabnaa inaan maalin sheekaysanay goormee maamulka la seli kara haddaad ahdiin waa diyaar marka idinkuna maaragtay waynu soo dhaweynaynaa waanu ku faraxsannahay caawana aanu isla fiidsanay eeday wax kale ma ahayn maadaama hatee hawsha markay socotay guddoomiyaha iyo tiim kaleetaan ogaay moogi maahayna aniga nafteyda markiigaa lay soo wacay ma ogeyn hawsha marka hore jirta hadday jileed xatee aadaan uga qayb qaadan lahayn laakiin hadda guddoomiyaha iyo aanoo noo joogay oo hawsha maaragtay soo dhoweynta ka qayb qaatay marka caawa caawa cashay ahayd gogasha marka wax allaala wixii ka qaldanayd isaga dulqaata sideeda waa gogashiini aada u mahadsantihiin wax kaloo maaragtay hadal dheera iyo hadal jeedin dheer ma jirto cashadaas ugu nimadiya inaan isla fiidsanno soo dhowaada waa idiin rajaynaa khayr badan iyo inaan noo soo nanaqatiinoo tababar fiican noo helaan dhallinyartaan maaragtay wiilashii gabdhaha isugu jiro ee xilliga duruufta adagaa maaragtay inay shaqadan galaan ku kaliftay laakiin haddana inay waxbarasho sii helaan ay ayagu maaragtay aqoontooda sii korsadaan oo wax aada iyo aada muhiim u ah marka aad aad u mahadsantihiin sidoo kalena guddoomiyaha ayaa uga mahad celiyey hay-adda sama inay kusoo noqnoqoto deegaanada hirshabeelle maadaama wariyaasha ay ku shaqeeyaan xaalado adag islamarkaana u bareeray in ay xirfadan una shaqeeyaan wadankooda waxgaradka tuulada duuray dumis ee duleedka jowhar ayaa gurmad caafimaad ka dalbaday maamulka hirshabeelle waa kan cabdicasiis xasan cabdulle oo warbixintaasi noo soo jeediya tuulada duuray dumis waxay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa xilligan ka jira xaalado kala duwan oo ay qayb ka tahay caafimaad dari maadaama tuuladaasi aysan lahayn xarumo caafimaad oo lagu dabiibo dadka guddoomiyaha tuulada duuray dumis ee duuleedka jowhar maxamed sheekh cabdi saalax ayaa sheegay in wakhti badan ay ku qaadato inay soo gaaraan jowhar isticmaalka waddadana ay ku dhibaatoodaan xelyada ay soo aadaan xarumaha caafimaadka ee jowhar ku yaala fasaado badan aa kusoo baxay ilaahi waa kii godooma dhaho qararkee wada maryaa maray marka alxamdulilah waa godoonkaas biyahaas mawda caafimaadkeeda tamaama laakiin biyo badanaa soo maray biyaha soo galay biyo haa waa meesha waxaaeen oo farmashiya male meel isbitaal male meel waxkeefayo lagu dhabiibo male marka meel goob takhaatiir male marka insha allah walaasaan aan kuu sheega jowhar isbitaalka jowhar algeya jowhar haa mootooyinka moota bajaajyaad iyo moota lagu leewaay wadooyinka waa iska xun yihiin dhibaatooyin badan laga maa qofka habeen midoobo lix saac shan saac waad koolon karaa mogtahay waan gartay shan saac iyo lix saacna baled ma la aadi karo waxaa amniyaadka waa baledka waa magaalo badan aad kajiya mogtahay dhinaca kale guddoomiye maxamed ayaa maamulka hirshabeelle ka dalbaday hirgelinta ceelal ay biyaha ka cabaan isagoo sheegay in meel u jirta toddoba kilomitir ay biyo ka doontaan
qofka jirin barkale loo qaada insha allah baledka meesha lagu dhawi ma jiraan qofka xanuunsan barka loo qaada johra loo qaada johra waxaan rabnaa hada ilaahay la waa meel caafimaad oo ilaahay dadka lagu dhabiibo oo farmashi ama isbitaal horta aadaan u baahannahay waan gartay
ceelal biyaha oo wax ka cabna iyo mufurana waa baahannahay biyaha lix kiilo toba shan kiilo lix kiilo toba kilomitr abaan biyo doonaa biyahana biyo ugu sii imaado kanaal ahoo ka wasaqaysan waa wasaqaysan waay deegaanada ay ka jirto xaaladaha bini-aadanimo ayaa kororta sanad walba maadaama ay soo food saarato fatahaado barakicya dadka iyadoo ay usii dheer tahay inaysan lahayn xarumo caafimaad oo dadka xanuunsan lagu dabiibo
waa tahay dhegaystayaal weli waxaad maqlaysaan warka habeennimo idaacadda isnaay haatana kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar oo inoo soo jeediyay cabdiweli axmed hilowle
mahadsanida xaliima cali ibraahim dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada alab aad ka dhegaysataan idaacadda isnaa jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya boqolka dollar ayaa suuqyada magaalada jowhar waxaa lagu kala sarifanayaa laba milyan iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliya heerka qabashada halka heerka bixinta suuqyada magaalada jowhar lagu kala sarifanayo laba milyan lix boqol iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliya gasaca weyn ee canabooraha ankar ayaa suuqyada magaalada jowhar waxaa lagu kala iibsanayaa siddeed iyo toban dollar oo u dhiganta afar boqol lixdan iyo sideed kun oo shilinka soomaaliya loorka sokorta ayaa magaalada jowhar waxaa lagu kala iibsanayaa soddon iyo saddex dollar oo u dhiganta siddeed boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliya loorka burka ayaa suuqyada magaalada jowhar waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba iyo labaatan dollar oo u dhiganta toddoba boqol kun oo shilinka soomaaliya xubinta sarafka iyo suuqyada waanigeenta adibtig uga celiyo qeybaha ka haray warka habeennimo
aada u mahadsan yahay hilowla ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar markana askar jiifatay goobaha baabuurta la dhigo ayaa lagu abaalmariyey buuskud laga keenay aqalka cad ee mareykanka cabsida laga qabay in dibadbaxyo rabshado wata ay ka dhacaan mareykanka ayaa sabab u ahaa in la kordhiyo ciidanka ilaalinaya goobaha muhiimka ah sida aqalka mareykanka looga arrimiyo iyo dhismaha capitol hill ee dhowaan gadaarada looga booday madaxweynaha saddexda cisho xilka haya mareykanka ee joy biden ayaa ka raaligeliyey askarkaasi oo ku tilmaamay in ilaalinta dimuqraadiyada iyo xasiloonida dalkaasi ay u ilaaliyaan maadaama laga cabsi qabay rabshado ciidamada ayaa jiiftay dhismaha goobta la dhigo gabaarida ee xarunta capital hill qaarkood ayaa ku mashquulsanaa taleefanada gacanta halka qaar kalena uu waaga ugu bariyay soo jeed sida ay warisay warbaahinta qaar in ka badan shan iyo labaatan kun oo askari ayaa laga geeyey magaalada washington si ay u sugaan amniga caleemasaarka madaxweynaha cusub ee mareykanka joy biden oo xafladda uu xilka kula wareegay ka dhacday arbacadii toddobaadkii shalay idlaatay waxaan doonayaa maanta inaan idinkaga mahadceliyo sidaa ugu shaqayseen xaqiijinta amnigaygay midka qoyskayga maalmihii caleemasaarka oo aad dadaalo badan muujiseen sidaa waxaa yidhi jil bidhan oo ah marwada u dhaxda joy bidhan waxay hadiyad ahaan u siisay askarkan buskud laga keenay aqalka cad ee maraykanka looga armayo taasi oo ay ku guddoomeen saraakiisha ciidamada hogaaminayay ee amni sugidda u tagay meelahaasi muhiimka ahi guud ahaan dhegaystayaal warka habeennimo waa naga inta anigoo xaliimo ayaa idinla socodsiinayay dhanka farsamada waxaa iga caawiyay injineer zaki tan intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga habeen wanaagsan